ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhageysanaysaan saaxiibyaal kusoo dhawaada xubinta wargeysyada oo alaba si toosaad uga dhegeysataan oona kala socotaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari kusoo dhawaada wargeysyada kala daily nation iyo the standard wargeysada subax waliba halkan si toos waxay niigi daadiyay anigu ah yuusuf bakad iyadoo qeybaha dambe furfadan usii dhegeystayaashaasi ay kusoo kaakaceen kuwa baritaan dhegeystayaal waana qeybaha dambe bal wargeyska saaka waxyaalaha saaka wargeeska ay qorayaan ayaan isla wada fiirin doonaa wargeysyada waxaa saaka wargeysyada halkan dhanka siyaasadda ayaan ku bilaabeynay waxaa laleeyahay dhanka madaxweynaha william ruuto ayaa markaasi soo dhaweynayaa nidaamka markaasi hadda lagu wada heshiiyey wadahadalka xisbiyada markaasi azimio la umoojay sidoo kale kuwa kenya kwanza laakiin halkan waxayaa markaasi iska bedelay mar kale waxaa leeyahay xaalad hadda markaasi taagan ayaa wax iska bedeleen raalli ahaaday waxaa leeyahay xaaladda hadda wadanka markaasi ka taagan ayaa qaarkood markaasi aan ku qanacsanayn waa kuwa markaasi azimio la umoja ka tirsan waana madakaruway sidoo kale eugin wamalwa dhaab kenya eugin wamalwa ayaa markaasi soo jeedinta brobosalka waxay sheegeen inay waxaali markaasi la doonayo laga doonayo in laga wada hadlo aysan ku jirin wargeyska bogiisa lixaad iyo toddobaad ayaa qoraya maxaa laga hadlay maalinu kadib markii bipartisanka ah waa wadahadalada labada dhacay markaasi loo xilsaaray ee kenya kwanza iyo sidoo kale azimiyo lamoja wadahadalkooda ay markaasi soo gebagabeeyeen lana doonaya markaasi inay dabcan isu gudbiyaan waxyaalihii lagu wada heshiy madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga madaxa mucaaradka dhegeystayaal waxaa hadda markaasi wadahadalkii waxayl markaasi lasoo markaasi laga wada hadlay lagwasado naqaashooday waxaa markaas hadda la sheegayaa inay halka ku kala irdoobeen qaarkood waxaa hadda markan sheegayaa in ay markaas ay ku kala qeybsameen odinga azimiyo waa mr odinga azimiyo kam waa kuwa azimiyo ka tirsan dhegeystayaal ayaa hadda ku kala qeybsameen oo ay ka mid yihiin dabcan xisbiga o d m naag kenya maada karo ay hogaaminayso iyo sidoo kale dhaab kenya eugin wamal oo hogaaminayo waxay markaasi sheegeen in marnaba aysan soo dhaweyneynin sidoo kale aysan danayneyn haddii markaasi xaaladda nolosha ah ee miciishada sixir bararka aan markaasi lasoo hadal qaadin sida markaasi qoraalka ama qaab qoraaleedka ee markaasi laga dheehan karo mise dabcan laga dhex erkayo sida gabadhaasi hadda ku anducoonayso kuna sheegayso in hadda markan loo fadhinin lana doonaynin in markaasi qiil loo raadiyo xukuumadda ruuto si markaasi loo raaligeliyo any poported agreement wax waliba oo markaasi quseen wadahadalka labada dhinac ee lagu heshiiska waxay leedahay taasi ma aha mid markaasi si deg deg ah aan waxba looga qabanin ama looga bedelin miciishada nolosha waa xaaladaha dhegeystayaal ee dhanka doorashooyinka electoral justice waxaa sidoo kale ka mid ah in markaasi la qadariy xisbiyada markaasi kala duwan xornimadooda ama dimuqraadiyaddooda waxay intaasi ka baxsan haddeeba ku jirin waxay leedahay waa mid markaasi burcad ah ama sidoo kale mid dabcan aan ku saleysnayn heshiisyada labada dhinac waxaa sidaasi tiri gabadhan u magacaaba maada karuwa taas ayaa haddana mar kale dood gelinaysa xaaladda wadanka waa xaaladda wadanka iyadoo xaaladana hadda ay markaasi nooc waliba qaab jihaysan usii gelin karto xaaladda heerka wadanka maanta uu maraya dhegeystayaal ruuto waxaa uu sheegay all recommendation wax walba ay soo jeedeen lisolad arkay ee labada dhinac oo wadahadalka wuxuu leeyahay mid qoraaleed iyo mid kaleba dhammaan waa mid wadanka faa'iido u leh ayuu qoraalkiisa keliya kusoo gunaanudayay madaxweynaha laakiin waddan lama garanayo bal xaaladda siday wax noqon doonaan iyo sidoo kale sida qorshaha ay noqon doonto haddii markaasi hadda dhexdooda markaasi tafaraaruq uu ka dhex aloosan yahay dhegeystayaal madaxweynihii hore wadanka uhuru kenyatta asagana qeyb ayuu markaasi ka yahay azimiyo lamoja waxaa hadda markan uu leeyahay uu isku daya arrimaha ku aadan sida markaasi loo dabcan waa catol the tox waxaana markaasi uu sheegayaa labada dhinac in markaasi heshiisyada ama kulamada ay ku gelayaan in markaasi lagu hogaamiyo qaab markaasi fudud dhegeystayaal weliba intawaa dabcan ee caasimadda sida wadahadalada labada dhinac ee markaas suurtagal u noqon karayso dhegeystayaal azimiyo liader raila odinga maalintii shalayta waxa uu sheegay inuu warbixinta uu helay bythe team oo guddigiisa oo markaasi ka socday azimiyo inuu ka helay laakiin waxa uu sheegay weli inuusan akhrin laakiin wuxuu u sheegay inuu markaasi aragtigiisa fikirkiisa uu ka dhiiban doono markuu warbixinta uu wada akhriyo waa sida raila odinga uu sheegayo halka madakaro ayadan ay sheegtay inay markaasi aysan ku saleysaneyn wixii markaasi danta ah iyo waxaali markaasi loo dibadbaxayay iyo waxaali markaasi kenyaanka loo raadinayay inay markaasi qaab qoraaleedka aysanba ka jirin dhegeysteelo una sheegeen ama ay ku sheegtay in arrimo kale meesha ay ku jiraan ama ay ka socoto hadda waxay sheegayaan in markaasi aan la raaligelin doonin xukuumadda ruto balse xaqiiqada iyo dhabta in markaasi lagala wada hadli doono wargeyska dhegeysta rasaaka wuxuu halkan qorayaa waa wargeyska maanta madaxweynaha ayaa markaasi kulan deg deg ah markaasi ka yeelan doona waa ruto ayaa markaasi hogaamin doona kulan deg deg ah oo markaasi uu la yeelan doono golahiisa wasiirada kulankaasi ka mid ah roobabka mahiigaanka ah iyo sidoo kale daadadka ee markaasi wadanka hadda ka da-ayo waxaana hadda xaaladda mugdi markaasi ku jirta gobolka waqooyi bari iyadoo meelihii hadda ugu dambeysay ay wadada ayba go-een hadda sidoo kalena waxda markaasi u qaabilsan wadooyinka keen ayaa sidoo kale dadka digniino markaasi kala duwan u dirayaan inaysan ayba ku safrin wadooyinka sida hadda wadooyinka ugu dambeysay waa dabcan wadooyinka u dambeysay tan gaaraysa iyo mororo madogo dhegeystal ilaa inta laga gaaraya bangal waxaa leeyahay xaaladda ayaa hadda sii xumaynaysa iyadoo weli fatahadaha biyaha ay socdaan guryihii ay galeen wadooyinkii sidoo kale ay jareen halka sidoo kale cunadii hadda markaasi qiimaheeda la golinayahay dhegeysa sida warbixinta la sheegayo gobolka waqooyi bari ayaa hadda go-doon ku jirta iyadoo qaylidhaan xoogan dadka shacabka ay dirayaan qaylidhaantaasina ku aadan xukuumadda hadda uu hogaaminaya ruto halka qaarkoodna ay leeyihiin waa in markaasi xukuumaddan sida ay ka rabto gobolka waqooyi bari ay kala cadeyso ayba ku dabcan ayba kala hadlayaan warbaahinta sidee gobolkan markaasi hagardaamada inta badan ku jirto dabcan dowlad weliba soo marto ay dhibaatada iyo xaalada kala duwan ay ola kulantaa waa gobolke gobolka waqooyi bari ugu imo wargeyska bogiisa lixaad iyo toddobaad ayaa qoraya wargeyska daily nation halkaasi oo maanta bal waxaa kasoo bixi doona kulankaasi oo madaxweynaha markaas ula yeerana golihiisa wasiirada iyo xaaladaha gobolka ka taagan iyo daadadka biyaha iyo sidoo kale qaarkood oo xitaa hadda markaas aysan haysan hooyi halka sidoo kalena aysan haysan meel ay gabaad ka dhigtaan halka sidoo kale aysan haysanin meel markaas waa cunno dhegeysta waxay markaasi kasoo carareen keliya markii biyaha ay soo galeen guryahooda dhammaan dabcan inkastoo laleeyahay webiga ayaa qarka soo jabsaday waxaa leeyahay biyaha xitaa magaalada ay ku soo dhowaadeen inay markaasi soo galaan dhegeystayaal waa cabsi xogan ee hadda markaasi laga qabo iyo weliba in cabsidan ay markaasi laga yaabo in dhibaatay keeni karto biyaha ee hadda markaasi qulqulaya iyadoo roobabkana ay da-ayaan sida waxda cimilada dabcan waa hawada ay markaasi ku sheegeen in ay waqti welibo xaalad weliba isbedeli karto roobabkana ay sii socon karaan ilaa inta markaasi sanadkan uu ka dhammaanaya ama kiisa kale dabcan waa bilowgiisa sida warbixinta ay ku sheegayaan dhegeystayaal gabanarada dalka ayaa haddaba isku dabcan u sheegaya in si deg deg ah xaaladda markaasi wax looga qabto looga bedelo dhegeystayaal ee ku aadan in ay markaasi dib loo soo celiyo dabcan waa aaminitaanka laga qabo waxda ee u qaabilsan dhegeystayaal imtixaanada qaran ee dalka national waa kuwa neeg loo yaqaano imtixaan imtixaanka markaasi la sixay ee k c b d sanadkan ayay markaasi ku sheegeen in wax badan ay ka qaldanaayeen sidoo kalena cabashooyin fara badan ee kasoo baxayso oo si cadaalad aansan loo sixin imtixaanada qaran siday ku sheegayaan imtixaanka ayaa lagu sheegay qaabka loo sii daayay qaabka loo saxay inay wax badan ay ka qaldan yihiin laguna eedeynayo wasaaradda waxbarashada uu hogaaminaya wasiirka dhegeystayaal ezekiel mashuugu halkan waxaa laleeyahay qaabkan inay markaas isan raalli ka aheen siday wax markaasu dhaceen waa inay markaasi sababtii xaqiiqadana ay cadeyso waaxda markaas waa wasaaradda waxbarashada kuna sheegtay in hadda ay markaas waxyaalo fara badan isdabamari fara badan iyo sidoo kale ay jirtay qaab wanaagsan oo aan dhamaystireen iyo si deg deg ah in markaas loo sicay iyadoo waqti aan cayiman waqti fiican aan la siinin in wax walba loogu soxo lagu ogaado laguna sheegayo in hadda waxyaalo fara badan ay ka qaldan yihiin waxda qaran ee imtixaanada dhegeystayaal kuna sheegayaan in sidii la rabay dib had wadanka loogu soo celiyo haddana ayse cadaalad ay ka jirin waaxdaasi lagana doonayo in tilaabo laga qaado sida wargeyska buugtiisa laybtona saaka uu qorayo wargeyska daily nation weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal dhammaantiin ad ku mahadsantii la socodka dhegeysta star f m bal markan saaxiibada qaadka teleefoonadan siiyo bal sida kuwaa beriseen kusoo kaakaceen subax wanaagsan saaxib yaal dhegeystayaal waxaan filayaa si wacan oo qurux badan inaad noo dhegeysanaysaan xaaladda jawigeena sidoo kale aada u wacan tahay balqadka telefoonka waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lambarkaas si toos ay nooga soo wici kartaan bal dhegeysaa khadka telefoonka ugu horeysaa kasuux wanaagsan ayaan leeyahay soo dhowo walaal magacaaga asalaamu calaykum yuusuf fakad wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan soo dhowo
janna gala waa ku salaamaya oo aabaha nabadda in badan baan salaan baan nabada kuu marinaya adiga dhegeystayaasha gobolka waqooyi beri meel kasta ay ku waabariisteen
aye muslimiinta dhammaan waan salaamayaa alxamdulilahi ladi yaxyaana bacdama maatana welihi mashuur wallaahi waxaan weligaa anaga arkin baa gaaris ka dhace nabad baana ku waabariisanay gaaris waxay ku waabariisatee biyo fasahaadkooda zaaid u daran yahay marka alxamdulilah iyo ummadii aada mooda la dhahay adduunka maanta niigu dambaysaaye balbaqaarada raashinka kuyaaca shalay wixii ka dhaca magaalada wax la arkay ma aha wax masaakiinta lagu danayana ma aha artay aan maaragtay aqliga uu qiyaasi karin maxaa yeele wadooyinka hadday go-een oo qadar ilaahay ay ku go-do ilaahay loo noqdo waaye maxaa yeele wadanka dawlad buu leeyahay shacab dhaqaalahaasuu leeyahay wadooyinka waa wax la hagaajisan karo ma aha in la dhaho war kuyaaca baqaarada iyo war raashin dhigto war nin dadka saddex saddex bilood ilaa afar bilood daylee raashin baa dhiganayna waxa wax la arka maaha dadkii badeecadii waa lagu qaliyey dhibaato fara badan baa loo geysta dadkii masaakiintaha oo magaalada ku noolaa magaala madaxda gobolka waqooyi barina waa halkan gaaris waay marka walaal macaane wax aana filanaynin baa dhacay raxmadda ilaahay baa nagu manaysta alxamdulilah in badanna waan sugaynay shukran shukran shukran
waan ku mahadsantay janagale aada ba mahadsan tahay waa aabaha nabadda dhegeysa waa subax wanaagsan bal xaaladda uu ku mahadsan yahay waxyaalihii u dambeeyey uu saaxiibkaas isaga noo sheegaya kamid tahay sixir bararka iyo weliba dadka qaar ooba sii dhaganaya raashiin saddex bilood dhegeystayaal waa tahay degaa kale qadka telefoonka star f m subax wanaagsan soo dhowo
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaikum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu
waa shiina khayr xelad ifo ka warani foosaaka
alxamdulilah basas barwaaqo ilnimcatu rabbi alxamdulilah waa albarwaaqo ilqaba haye
maasha allah ilana maciisa alxamdulilah waan iska nabad kulnaa hadal heentana waxa waaye soomaalida bariga dhex geeska africa kuwa biirtay oo bulshada bariga africa marka anigu idaacaddana waan weysannahay saas
waa hagaag aad buu mahadsan yahay saaxiibkaasi xigaa kale qadka telefoonka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowow asalaamu calaykum wacalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacii waa maxmed cabdulaahi barlooge soo dhowow
waan dhawahay saaka waa kala dagan tahay wax dhib ma jiro xalay iyo shalay ama raabna ma diin waa iska cambida dhulka mhm marka jidxalinka kore iyo sicir barar iyo kanaaca iyo waxaas moogiin iyo malaari iyo qandhe iyo waxaas mo waa iska labanay sida kale barwaaqa nabad baa qabnaa barwaaqa boqolkiiba boqol adiga dhegeystayaasha waadan salaamay shukran u mahadsan yahay saaxiibka qalaha qadka telefoonka ku jiraan sina warkiis deedda subaxnimaan maqli doontaan ee shan daqiiqa ka dhamaantay dhegeysta laakiin qadka telefoonka ee saaxiibka kale ayaan siinayaa saaxiibada waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber soo dhow subax wanaagsan walaale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulilah gaarisaan ka hadlayaa ya
gaarisaan ka hadlaya gaarisa soo dhowow
waa dhawaay walaa waa ilaahay nabada nagu barisiiyey mhm
waxaan maciishadaan maarka la isku raaca ma ilaahay baan ilaahay baan ugu mahadinaynaa naxariistuuna sii iyo maaragtay barwaaqada lagu jiro iyo sabaa yaroo imtixaan imtixaankoo imaaday markan ilaahay baan ugu mahadinaynaa nabad baa la qabaa balaashay minahase ahaatee waxaa jirtaa in arrin hadda uu ka hadlayo lahaa yani maciishada baa yani eka loo taagaya oo dadkii baa raashin baa la dhigaya ummaddan waxaa weeye dad waxaa jirtaa bahmustar iska dhig oona ahayn oo waxaan markay ogaadaan xaalka inuu saan kor u dhacaya sokorta baa kulli dimi lagu qaadanaa sokorta baa kulli dimi lagu qaadanaya story baa lagu wareegaya dib baa lagu wada qaadanaya lacag yaro dimusta la dhigaa markaasa wax alla waxa ayaga rabaan ku gadayaan niminkaan nimin baa musra ma ku xataa canshuur bixiya ma kuwan waa wax nooc kale ah nimin tuuga wey war nimanka ummadda ummadda dadka laga qabta nimankaa baa dukaamaha leh oo canshuurta bixiy waa sax ayagii baa lagala wareega wax lacag baa la bixinayaa dimusta la dhigayaa sokorta kulli baa lala wareega booshay baa lala wareega war waxaa wax kale wax musra ma ah oo wax xaaraan ah xataa culummada ay ka haysho waa ummadda bunta u baxa ilaahay ka cabsaday asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu mahadsan yahay saaxiibkaasi dhegeystahaasi higaha kale qadka telefoonka siinaya star f m codtu gobolka qoybri weli dhegeysanaysaan saaxiibayaal higaha kale qadka telefoonka star f m soo dhowow
ay nyaan jajab ma taala nyaan jajab
aada buu mahadsan yahay saaxiibkaasi xigaha kale qadka telefoonka ayaan siinayaa star f m soo dhowow wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ka gudub qofkaasi isagana waa uu mahadsan yahay ka xuma isagana qadka telefoonka laba daqiiqa soo hartay dhegeysa warkeena dhegeysan doona hadduu ay baha idmo laakiin saaxiibada ayaan siinayaa star f m soo dhowow
insha allah assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa macalimo yuusuf xayar dheeri ka waran saaka maasha allah allah nimco weynaa ciyaarkii macaan nimco weynaa neerub indaa ka warqabta bal ka warranbo alxamdulilah
abo intay dhimata allahu naxariiso intay bogta allah caafiyo mii maqasha mhm waalidiinteena allah caafiyo abo muslimiinta allah u qalmeyo assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu
wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonkan siinaya mar kale soo dhowo walaal magacaaga
halo magacaaga ii sheeg
magacii maxaa lahaa khayri yuusuf cali halkay ku sugan tahay kheyroy
waxaan waxaan joogaa libaxlow ka waran
aad baan u fiican alxamdulilah mhm
nabad baan ku waabariisana haye waxaa aada uga caracaraynaa oo waxaa aada uga caracaraynaa oo waddada oo naga xiran
haye halkee ka xiranta waddada
waddada waxay naga xiranta waddada gaaris
ka dhankee
gaaris ba- balambala distri balambala meesha ka xiranta waddada intee waayaan ku dhaha adiga ma dhankan saanguurba mise dhankan een, dololobiid miya saaqa miya dhankee ka xiranta dhanka waddada ka xiranta waa dhankee
saaqa waddadan saaqa marta waayo oo
waa tahay gabdhaasi raadiyaha ku dheer way mahadsan tahay fadlan markaad qadka soo beegsanayso waa inaad iska gaabisa raadiyaha si hadalkaada aada si wanaagsan loo maqlo oo si wacan aan isku wada socno dhegeysa bal marka warkii la gaaray sideedii subaxnimo oo ku mahadsantiin la socodka dhegeysa horashe star f m codka gobolka qoybira saaxiibayaal waad ku mahadsantiin dhegeysiga waagaag dhegeystayaal waa xaalada gobolka waqooyi bari dhegeystayaal iminkan ha kasii darayso dhegeystayaal dhanka dhaqaalaha iyo si xeel barar xoogan laga soo tabinayo iyagoo wadooyinka ay gooyeen xaaladaha gobolka waqooyi bari ee saaka barnaamijka diiradda ku saari doonaa dhegeystayaal iyadoo ji go-on xoogan halkaasi laga dareemayo waa xaalada gobolka waqooyi bari barnaamijka diiradda ayaan ku saari doonaa barnaamijka hadduu eebahayd maniga yuusufa kada daadiin doona saa kataarada wuxuu ku beeganto toddobaiyo labaatanka bisha koob iyo tobnaad ee noofembar sanada labada kun saddex iyo labaatanka maalin isniinaha dhegeystayaal isniinta arbacada jimcada ama jimcaha dhegeysta waxaan diiradda ku saarnaa kaga hadlana xaaladda markaasi taagan gobolka ka taagan iyo guud ahaan dalka barnaamijka ay arrimahaas ayaan ku eegi doonaa dhegeysaa la fiirin doonaa bal eegi doonaa xaaladaha kala duwan iyo weliba weliba hadda waxaa soo kordhayo oo dadka inta badan xaaladda maanta ay ku sugan yihiin bal sida hadda markaasi la gudban cid waliba iyo cid waliba waa cid waliba iyo qof waliba gobolka laga soo darto dhegeystayaal haddii aad ku sugan tahay nairobi nawaaxigeed waxaa naga dhegeysanaysaan hal ibar shan dhibic sagaal haddii aad mumbaaso ku sugan tahay sidoo kale hal ibar saddex dhibic shan gaarisa iyo dhadhaab xeryaha qaxootida faafi tanaarif ama salaani sagaashan toddoba dhibic xaal gaarisa iyo dhadhaab xeryaha Qaxo- dabcan waa wajaariya basweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera banad xaawa suufta baniisa raamo lafey sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho idaacaduhu bahwadaagtu nahay toddob- sagaashan toddoba dhibic cibir isyolo balaan meeru madogaashina waa hal ibar laba dhibic saddex barsaabid i mooyaale waa sideetan toddoba dhibic toddobo www star f m co k applicationka abka hal- waa soo dejsan kartaa halkaasaad kala socon kartaa barnaamijka magarsida ta- tooska live-ka u socda dhegeystayaal markanaan dhegeystano qaar ka mid a dhegeystayaal hogaamiyaasha ama qaar ka mid a dhegeysta dadka gobolka waqooyi bari ku dhaqan countiga gaarisa oo markaasi cabasho xoogan hadda muujinaya kana hadlaya xaaladda gobolka markaasi ka taagan iyo weliba hogaamiyaasha markan waxaa looga baahan yahay doorka ay ka qaadan karaan daadadka iyo fatahaadaha gobolka hadda ka socdo roob xoogan halkaasi ka da-ayo
والله ثم والله دتك وان هوغامينينا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu meeshan waxaan isku kaan keenay maanta dhib waaye oo breeskaan ooga hadlayno dhibkiina la qabsaday nin walbana wuu ogyahay wuu ka baxsan yahay intaasaan rabnaa inaan wax iska fahansiino dowladdan aan wax fahansiino dadweynahana aan isfahansiino marka inaan isdhegaysana ayaa loo baahan yahay aan isdhegaysanno midda koowaad meeshan horta amar allaa dhace ilahay baan ku mahadinayna wixina qabsade wax dad noo keena maa wax ilaahay noo keena sidaa awgeed shale darraa tii ka horreysa dadkan wuu taagnaa biyay dhex taagnaan wax hanti ay haysaan male wax cuntay haysaan ma laha waxooda kulli biyaha ka qaadeen biyaha hadday ka qaadeen wax gurmad oo dawlad oo inna ka socoto oon helna male waxaan ka ahayn guri hal nin oo abuuladha oon qabaar u farana m c a meesha laga soo doortay oo markiina dad agent noo soo diray guryihii xoog lagu jebiyey aan sidaa ayada ku galnay ayadoo dawladda ay noo diidanta weliba oo dagaal ka dhacay aan xoog ku galnay ninkaasaan horta mahad ugu celinaa teeda labaad waxaan codsanaynaa dadka annaga siyaasiga ahaa m c a m b ka bilow gabara ku xiji senata women rep horta way elected poor leaders aan dooranna horta oo dadkii shalay gambarka ku fariisiyeen mushaarka ay ku qaadanayeen magacooda ay wateen waxbaba aan ka ogeyn haba yaratee ma maqashaa gambarkooda ku fadhiyaan danahooda ay qabsadeen dadkoodana biyahay dhex jiifaan xalay bannaankan ninka arka waa arkala dadka hadda meesha jiifan masquul ma haysto biyo ma haystaan waxay haystaan ma leh waxay karsaan ma laha nal ma haystaan guryo dawladda dhistay oo iska qalow oo suuqa lagu becsharaysana ayaa guryo ahaan loogu soo carro dadka u dhex fadhiyaa marka dawladdii aan shalay meesha aan geysanay raggii madaxda aan geysanay meesha magacaan u yeelnay magacaan naga wax ku cunaya masaakiintii shalay ay ka tageen waxaan rabnaa si degdeg ah inay dadkan wax ugu soo qabtaan wuxuu alla ooga soo qaada inay u keenaan ilaahay baan ku mahadinaa dhibka nin walba uu qabsade wax annaga kelina qabsada ma aha biyo la'aanta dadka haysato daawo la'aanta ilmaha meesha wada layacsan dad masquul la'aanta dadkii oo bannaanka xalay wada seexda barkiis hata gurihii ay wada saax- ay wada deeqi waayeen roobka oo kor ka imaanaya oo heymad la'aan meesha ay taallo dadkaas madaxda eh masaakiintii shalay meesha geysata ha u naxariistaan ilaahay ha ka baqaan ilaahay ha ka baqaan oo u weynya gafana ha u weynya magaca ninka wata madaxweynaha gobolka waa asaga asagoo dadkii shalay meesha geeya u dhintay dhididka ogata oga baxa qoraxda ogata u taagnaa arkaayo ha la hadlo inta la shaqaysa asaga ama inta ka hoosayso dadka ha gurbad ha u soo sameeyaan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد صلوا على رسول الله marka meeshan waxaan iskugu imaanay waxaa waayey dhibka gaarisa ka dhace oo gaarisa aan ku ekeen ilaa baadiyaheedii mandheera wajeer siolow marsabed intii reer guure ay fadhiday tana riba ay ku jirto dhibka ka dhace oo roobabka fatahaadka ah iyo webigii tana riba ah oo nalagu soo daayey webigaasna waxaa nagu soo daayey waxaa waayey korkayna waxaa laga dhisay daamyaala laga dhisay oo biyoxireen biyoxireenkii korkayna laga dhise wuxuu noqday biyoxireen oo annaka cadaab nagu noqday maxaa dhe sharciga adduun weynaha ka yaallo waxaa waaye dadna waxay degan yihiin kor bay degan yihiin dadna hoos bay degan yihiin dadka hoos deganaa xaqa waxay leeyihiin haddii biyo la soo daayo inta la rin la geliyo oo jeebka lacag loo geliyo oo borojetiyaal loo qabto laakiin isaan aragnay weligeed biyahan waa la soo daan jiray wax oo rin la gelinoo nala sii horta ma jirto taa waxaan ku dhaleecaynaa oon ku eedaynaynaa dawladdii mashmuur ruuto dawladdiisaan ku eedaynaa maxaa dhe waxaa la rabay asaga si loo doortay horte meeshan gacan biduxu ku qabto maba imaadabu wuxuu taagan yahay dhulka rayla ayuu mar la arko uu taagan yahay maxaa yeele kulal bay geliyeen runtay u sheegeen xuquuqtooday raadsan hayaan annaka markaa waxaana laga rabaa aan u istaagno xuquuqtayne sifa bal madaxweynaha iyo dadka la halmaalo ay horta noo taxgeliyoon waa intay dadka qaarkiis dhagax uu tuuraa way lagama maarmaan way dadka qaarkiis ay hataa boykot ay galaan way dadka lixdan sane ee jalwo la xarbinaysa dowladda kenya ingiriisay la xarbisay waxay la xarbisay ma aragtay mooye kenyaataay la xarbise mooyay la xarbise kibakiay la xarbise uhuru haddana ra- ruutay kalarta ku dhegan tahay nin aan ka jidbaxayninna ma jiro annagana mar la ark waxaan leenahay dowlad dowlad uta kula sirkaali ways kula sirkaali sirkaali madhulumu watu hapa dowladda kenya dadkan way dulunte dowladda kenya waxaa loo baahan yahay dadki istaagi lahaa iyo dadka hoggaanka qaadan lahaa oo dowladda dulmiga ay wad maxaa dhe- maxaa ka weyn intanoo qof oo meesha taagan guryahooda way ka soo salkaceen laba saddex wiigi hadda ay socotaa waxay soo degeen hiyuga ay degeen waxay degeen nab technical ay degeen waxay degeen eh, em, eh, meeshan maxaa la dhaha iskuulka kasukuyay degeen waxay degeen maar biyaha ka dab imaade jaribu ay degeen biyaha ka dab imaade qaarkood waxay degeen meeshan maxaa la dhahaa meeshan oo oo qolada moonyada ay degan yihiin ma- ma- eh, maxaa la dhahaa زبمان zima ziwani ayaa la dege dadki kulli maanta waa qaxooti maca alasaf aniga ragga madaxda ahaa waan la hadle moshmuwa ducaale waan la hadle moshmuwa faarax macalin waan la hadle waan u sheegay dhibkayaal moshmuwa dooqo waa ii dhiman yahay war waxaad yeelaysiin walaalka walaalkay waan ku fiiqi waan ku faani wax la dhahor soomaali dhishina rageed ha laga saaro maxaa dhe walaalka haddii ku naxariisanaynin walaalka ma aha fiiri ilmaha hadda meesha ku saabagaranhayoon fiiri marka horta waxaan risaalo u dirahayaa ha loo fasiro ninkan ma arta ruutoo la dhahay maxaan madaxweyne maba dhihi karibo maxaanu dhihi karin waxaa la rabay markii la doortay inta waa laga doorte rag caan buu ku leeyahay dhulkan intuu imaadaa la rabe fiiri war adeero annaka muslim baan nahay annaka magac ma caabudi karno waxaan farinu farahaynaa warniyahow you are on the hill adeerow shaqadaada qabso sidii aad u aadayso kisumu aad u aadayso dadkiisa kale intuu joogaa haddii kale sooma aho waxaan gudagelaynaa referendumkii 1962 fiiri wallaahi uma wallaahi dadku waan hogaaminaynaa dadka waxaan u sheegaynaa xuquuqtooda dowladdan intay ka tirsaneen dowladdan fiiri u fiirsada adeer dowladdan dowladdan fiiri dowladdan annaka tacliin kuma haysanno saddex iyo labaatan kunoo cunuga imtixaan noo qaadatay tana riba afar eh toddoba oo gaarise eh lix oo bajeer eh lix oo mandheera eh siddeed sana oo la soo daadihinaye zero eh mayna qabataa four a minus boqolkiiba toddobaatan ilmihii afar iyo toban sana laba sanoo naasari siddeed sanoo primary ah iyo afar sanoo secondary ay maamayaalka soo daadihinayeen cidda lacag lagu bixinaaye waxaa ka qaymo badnaade boqol afar boqol iyo lixdan iyo kow iskuulkiisa ku jiroon oo kabsabed boys la dhaho horta ruuto dulmi buu nagu hayaa ruuto ana tudulumu fiiri raalli ahaw adeer ruuto ma hadli kartid afkaada qabso fiiri madaxdayna ma aha joog gabar baa tahaa gabar adeer adeer joog adeer iida adeer iida adeer iida adeer iida war anigii xishmeeya fiiri war aniga rag anigii lamidaan la hadlahayaa mimini harikee ruto miminiko miko miminiko experience kushinda yeye mimi mimi nimefanya kazi ya serikali maka arobaini mi nimefanya hiyo kazi maka arobaini and I left I left with credentials so what we are saying is we are sending a straight message aniga waxaan la hadli nin Mr. Ruto la dhaho fiiri hadduu madaxweyne uu yaho intuu imaan lahaa madaxdan aan ka calaacalaynu wax ka qaban lahaa dowladda waxay qabtaa wax oversight la dhahayay qabtaa dowladdu wax oversight la dhahayo ayay qabtaa gabdho yaro meeshan ka hadlayiinna hadalkooda lama dhagaysanayo waxaa la rabaa waxaan la hadli ninka madaxweynaha waddankan ka oo ruto la dhaho war adeerow weligaab waxaa ku socotaa jalwaa ku socotaa weligaa westernaad ku socotaa annaka waxaad noogu imaanaynin waxaad naga aragtay qiimodarrada inaad aragtay lidaalika lidaalika waxaan invite garaynaynaa gobolkan dhegaysta qaninjo qaninjo kaa buujisaa on the gates for the opposition to come and salvage us to come on a mission to salvage the whole of the northern region which has been swallowed by floods. Our property is gone. Our animals are gone. Our people are displaced and we cannot, we cannot accept it.
Exactly.
I'm also talking to the leadership here right now.
Exactly.
The leadership, the leadership, We cannot- the leadership in Northeastern Province. I am talking to you from the from the bottom of my heart. These are your people. These are your people. If you neglected them, if you neglected them, it is time for us to come together, bury our differences in this difficult time, so that we remove our people from the difficulty that they are in.
Ambara ولاد.
Besides, there are also other issues.
Ambara ولاد.
Gar- Garissa, Garissa, Garissa as it stands.
وراه Ambara.
Garissa as, Garissa as it stands. Garissa as- is under siege. Garissa is literally locked up. We need, we need speedboats. We need speed, speedboats to recover. We need, we need shackles.
waa hagaagi dhegeysanaa qaar ka mid a shacabka gaaraysa oo markaasi aad u dhaliilaya xukuumadda ruto sidoo kalena uu dhaliilaya hogaamiyaasha gobolka laga soo doorto ama laga soo doortay dhegeysa kuwaas oo la sheegaya in ilaa hadda waxba markaasi aan la soo gaarsiinin iyadoo dhibaato xoogan markaasi gobolka ay ka taagan tahay iyo sidoo kale biya ama biyo xireenada markaasi gobolada kale lagu soo daayo gobolka taasi keentay in markaasi webiya ama webiya- waa webiga gobolka markaasi ka- waa dabcan webiga tanaariba oo markaasi qarka jabsaday taasoo de- een, daadad xoogan markaasi uu dhaliyo ayadoo maanta la sheegayo in xaaladda ga- countiga gaarisa ay aada u lidato dhegeystayaal barakac xoogan ayaa halkaasi laga soo tabinaya mase laga sheegaya waana taba waa xaaladda markaasi gobolka maanta ka taagan dhegeystayaal waan isku soo laaban doonaa arrimahaas ayaan kasii faalloon doonaa kaga hadli doonaa dhegeystayaal iyo waxaa markaas hadda dadka shacabka la gudboon sida hadda dhegeystahaasi ama waa raalliha sida hadda ninkaasi shacabka ah ee markaasi een, ee, uu sheegayo uuna leeyahay waa in markaas hadda wax laga qabto xaaladdan oonan sidoo kale lagu fiirsanin iyadoo sheegay in haddii dowladda wax ay ka qanweyso ay ka laaban doonto iyadoo wixii ku dhacay kun sagaal boqol lixdan iyo labadii oo markaasi referendum ay markaasi sheegayso in ay ka go-ayaan sida ninkaasi uu sheegayo dhegeystayaal xaaladda gobolka waqooyi bari saaka aan diiradda ku saarna kaga hadlayna weliba dhibaatada maanta ka taagan roobabka fatahaadaha iyo welib- iyo weliba dhibashooyin kala duwan oo markaasi lasoo tubanaya dhegeystayaal xaaladahaasi ayaan barnaamijka diirada ku saari doonaa dhegeystayaal Een, waxaa la arkayaa warbixino markaasi een, ee, sawiro lasoo qaaday dhegeystayaal dadka oo markaasi hadda meel ay sexdaan iyo sidoo kale meel hoy ay ka dhigtaan la-yihiin cunto iska badaa dhegeystayaal iyadoo qarashaad fara badan ama leeyahay in sidoo kale lacag een, lacagta raashinka ee deegaanadaasi in markaasi la dulsaaray dhegeystayaal iyadoo een, roobabkan ay aada uga soo dareen ama dadka inta badan maalmihii ugu soo dambeysay ee ka bilaabtay khamiistiina soo dhaafnay ee jimcihii sabtidii iyo xaddii maalintii shalayto waxaa soo baxaysa qalilaan xoogan oo markaasi lagala hadlayo sida xaaladda markaasi loogu dejin lahaa dhegeystayaal ee sidoo kale meel loo dejin lahaa dadka barakaca ee hadda markaasi soo barakacaya dhegeystayaal iyadoo webiga ah, sidoo kale qarka uu jabsaday halka sidoo kale qaarna ee biyihii daadadkii ay qaadeen halka qaarna ee dadka sida warbixinta hadda tilmaamayso sheegayso ee markaas iskugu darsameen dhegeysta keliya gaarisa ma ahan waxaa laga hadlaya madogo eh, total station mororo tana river iyo sidoo kale meelo fara badan ayaa laga hadlaya in hadda sidoo kale dhibaatada ay ka taagan tahay ka jirto uguna daran gobolada dabcan waa countiga tana river iyo sidoo kale countiga gaarisa oo hadda xaaladeeda markaasi een, aan la saadaalin karin dhegeystayaal iyadoo hadda hogaamiyaasha gobolka laga codsanaya in si deg deg halkaasi ay ku gaaraan oo sidoo kale ay waqtigan ay dhibaatadan ee xaaladaha hadda taagan ay waqtiga la qaataan dhegeysta sida warbixinta markaasi kala duwan ee lasoo tabinayo ee dhibaatooyinka iyo xaaladaha ka taagan maanta gobolka waqooyi bari dhegeysta warbixinaha ee kala duwan iyo codad ayaa maqli doontaan hadduu eebaha idma dhegeysta laakiin markan iyo ogolaada inaan soo qabto mid kamid ah qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal dadka qiyaam dad dabcan dadka eh, qiyaa da- haddaba dadka qiyaameeya shacabka ayaa ay la yimaadeen ama la imaadeen dhegeystayaal hab cusub oo ay dadku ee kenyaanka ah maalin weliba ay ku dhibaateynayaan mobilada kenya waxay markaasi la mid yihiin akoonada bangiga dadka qaar baa kaydkooda ee dhegeystayaal kuwa te- waa kaydkooda kuwana waa telefoonka ee, telefoonkooda qaar baa isku diiwaangeliya bangiyeynta mobilka halka tuugada ay doonayaan inay lacagtooda xadaan jiulize nikweli ama nikon dadkan ayaa ku takhasusay inay iska dhigayaan bangi safaricom dadka shaqada aad ka- aad dabcan ka dalbatay saraakiisha dowladda macalimiinta maamulayaasha iyo waxa la midka safaricom ayaa had iyo jeer maca- dabcan macaamiisheeda garab taagan oo doonaysa inay ka caawiso dhibaatooyin la xiriira dadka shacabka dadka qiyaameynayo haddaba nambarka saddex saddex saddex ee lagu lagu gudbiyo warbixinta dadkaas ayaa la- dabcan la habeeyey oo la cusbooneysiiyey dhegeystayaal iska ilaali dadkan oo xaqiiji mar walba cidda markaasi kula hadlayso hubso wax walba oo aad samaynayso lana xiriir dabcan markaad lacagta aad dirto qofka shaksiga inay si toosa u gashay iska hubi intaad lacagta dirin inay si saxa tahay iyo in kale iyo waxa la midka ah ilaan hubsisho hubsiino halbaa la siistaa haddaan aqoon u lahayn weydii dadka aqoonta u leh ama u roon dhegeystayaal haddaba waa kan waxyeelaha qaldan dabcan qaldami kara dabcan waxyaa- waxyaalo way qaldami karaan haddii een, had- dabcan haddii haddii aad markaasi eh, adiga aasan fahansaneyn waxyaalaha markaasi eh, qaladaadka keeni kara dhegeystayaal waxaa muhiim ku ah dhegeysta in aad mar walba ogaato aadna dabcan lagaa doonayo in aad inaad sidoo kale wax walba la socon karta dhegeysta waa waa muhiimadda qof waliba laga doonaya dhegeystayaal haddaba eh, dhegaha fur waxaa rabnaa inaad markaasi ka horreysiiso iyagoo macluumaadka dhan gacanta ku haysto safaricom kuma weydiinayso macluumaadkaada shakhsi ahaaneed oo ke- dabcan oo keliya waxaa kaloo dabcan kala soo xiriiri karta macaamiisha lambarka rasmiga ee safaricom ay leedahay waana eber toddobo laba laba eber eber eber eber eber eber lambarka kale aan- lambarkan kugu celina dhegeysta waa eber toddobo laba laba eber eber waa eber eber eber eber eber eber nambar kasta oo kale oo sh- dabcan sheeganayo in loo she- loo- dabcan in uu doono in loo sheego inay ka soo wacayaan safaricom waa been oo lambarka keliya lagaa soo waco waa lambarka halka keliya ee safaricom leedahay waxaana ay ka bilowdaan eber toddobo laba laba inta kalena waa eber eber dhegeystayaal waa eber toddobo laba laba zero zero ayaa u dambeysa dhegeysta sidoo kale inaad ka warbixiso wixii faragelin ah ee qaladaad ah dhegeysta ama qadkaada siimkaarkaaga ama xatooyada macluumaadka shakhsiyeed wac lambarka ee boqol ama hal eber eber ama lambarka kale laba eber eber ama fariin qoraal ah u dir saddex saddex saddex si aad gargaar u hesho ha noqonin qof la qiyaamayo taxadar lahow dhegeyste idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxiibayaal Een, waa tahay barnaamijka dib ugu soo noqon doonaa ama ugu laaban doonaa dhegeystayaal iyadoo xaala- xaaladaha gobolka maanta ka taagan aan diiradda ku saari doonaa kaga hadli doona dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxiibayaal bal intaana qodobada barnaamijkan si gudagel mar kale aan soo qabto dhegeystayaal adeega kale ee qaybta barnaamijka ka ah bankiga k c b waa mid dadka u wanaagsan looguna talagalay dadka k c b waa bangigeena in ka badan ilaa iyo boqol iyo labaatan lix sano k c b oo ah mid ka mid ah hay-adaha maaliyadeed oo lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursad u abuuraya shakhsiyaadka weliba bulshooyinka kala duwan laga soo biloabo ganacsatada yaryar ilaa iyo shirkadaha kacabinta dowladaha fulinta yaryar iyo mashaariicda baaxadda weyn fududaynta weliba kor u qaadista nolosha dadka iyadoo markaas loo marayo ganacsiga waa ganacsiyo waaro oo la joogtayn karo weliba hindiso aasaasi ah k c b waxay si hagar la-aan ihi u gudato hadafkeeda ah inay markaasi taageerto dadka oo dhan nooc kasta ay weliba fursado ah in markaasi ay u qabato halku dhigu for people for better k c b waxay doonaysaa inay nolosha ka bedesho laga bilaabo bedelka magaalada saame- saameynaysanaa shirkadaha bulshooyinka lahaybsooco ee deegaanada fogfog k c b adeegyada aad ka helayso waxaad ka mid ah adeega k c b sahal oo ay ku siinayso adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay dusha kala socdaan guddiga ma- waa guddi madax bannaan oo eegaya shareecada booqo maanta laanta kugu dhow ee bankiga ama kala soo xiriir eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama lambarka kale eber toddoba saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber k c p for people for beta aan kuu sii raaciya dhegeystayaal adeega kale qaybta barnaamijka ka ah waana shirkadda isgaarsinta ee safaricom shirkadda safaricom ee marwal waxay macaamiisha u hayso adeegyo wanaagsan oo ay ku farxaan haatan waxay ku leeyihiin hamaka talulu Ngia Dig- ngia digital na neon soo qabso neon ultra sideed kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal soo qabso neon smarta toddoba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal telefoonada waxaad ka heleysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada www masoko com macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inaad soo iibsan karaan telefoonka casriga four g waxayna markaasi ku leeyihin hamaka talulu safaricom ayaa waxay doonaysaa in macaamiishada ay ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxa la midka safaricom waxay ku siinaysaa adeega internetka ee 1 g b oo bilaash ah mar walba oo aad iibsato telefoonada neon ray iyo neon ultra waxaad haddaba dhegeysa aad iibsan kartaa telefoon cusub ee neon smart iyo neon ultra oo aad ku iibsan karto qiimo ah macquul gal u ah oo aad awoodi karayso fursadan ee keli waxaa ka faa'iidaysan karaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muizi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kambambe matoshilaha soomaalida dhahda waana macaamiisha telefoonku yahay 2 g iyo 3 g haamaka taluulu tusaale dhegeysa markaad hayso telefoonkan casriga internetka aad u isticmaali karto waxaad ka faa'iideysan kartaa waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barto xirfadaha cusub telefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom iyo sidoo- sidoo kale shabakada www masoko com gobolka ayaa sidoo kale wax kaga bari kartaa waxa aad adiga dooneyso telefoonada waxaad u adeegsan kartaa inaad markaas guriga kasoo shaqaysato oo aad u isticmaasho tilmaamaha qareerada googleka sawiro aad ku qaadan karto wax la midka waxaa markaas arkaysa dad fara badan oo ka faa'iidsay in telefoonadan markaas eh, qiimaha jaban wax badan markaas uu qabtay waxaana markaas ka mid ah sida gabdhaha inay ka bartaan cuninta karinta cunada noocyada kala duwan lin xaajiga cunno macaan ayuu kaaga fadhiya isqurxinta cilaanka meesha kama marna dhegeysa waxaaba intaasi kuusi dheer in duqatiyada dugsiyada xiran yihiin ee caruurta ay ka faa'iideysan karaan ka- dabcan wax- waxbarashadooda qaab kuliba online-ka telefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weli sidoo kale shabakada ee www masoko com dhegeysto ilhaamaka talulu ayaa lagu leeyahay idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ee mar kale dhegeysanaysaan saaxib yaal sida barnaamijka aad ku maqlayseen mase aan kaga hadlayna waa xaaladda gobolka waqooyi bari iyo sidoo kale dhibaatada maanta ka taagan oo markaasi laga soo tibinayo ka mid ah dhegeystayaal inay markaasi hadda xaaladda ay aada u cakiran tahay dhibaato xooganna markaasi ka ka jirta dhegeystayaal waxaana markaasi ka mid ah daadadkan iyo weliba cunno yari ama cunno la-aan halkaasi ka jirto iyadoo qudaarta halkaasi aysan maanta ama- ama qudaar aysan jirin halka sidoo kalena cunadii iyo sidoo waxaa ka mid ah bariiskii soorti ama ugaalidii iyo sidoo kale sokortii iyo saliidii ayaa hadda la sheegaya in ay si- dadka ganacsatada ay sii laba jibaareen ama korarka qiimaha ay sare usii ka- usii qaadeen taasoo hadda qaylidhaan xoogan markaasi loo diidanayo- dabcan loo jiidinayo dadka ganacsatada ah oo ha- war ka howlgala gobolka waqooyi bari xaaladdan ayaa hadda kas dabcan aada usii xumaanaysa gobolka waqooyi bari weliba khaasatan kountiyada gaarisa iyo jeer iyo mandheera ha- halka sidoo kale tanariva oo markaas la sheegaya dad aada u tiro badan inay markaasi barakaceen waxaada warbixinta guud ahaan inta roobka ay bilaawdeen fatahaadaha waxaa markaas la sheegaya in toddobaatan iyo shan ruux noloshooda ama ay hadda la wa- ay waayeen roobka halkaasi gobolka ka daa dhegeysa soddon iyo lix kun ayaa hadda ba- baraka xoogan laga soo dareemayaa iyadoo dabcan sida uu markaas si deg deg ah hadda warbixintan waa si deg deg ah xaaladda hadda markaasi la doonaya in wax looga qabto iyadoo maanta kulan markaasi wasiirada ay yeelanayaan uu hogaaminayo madaxweyne william ruto laakiin hadda qaylidhaan xoogan ayaa markaasi loo jeedinaya loona diraya madaxweynaha isagoo markaasi lagu dhaliilayo inuu markaasi ka gaabiyey gobolka waqooyi bari iyadoo xukuumadihii hore ee wadanka soo maray eh, ilaa hadda markaasi mashruuc aan laga fulinin biyo xireen ah sidoo kale laga fulinin biyaha markaasi lagu soo sidaanayo gobolka ama magaalada gaarisa taasoo keentay inay markaas webiga khadka qarka uu jabsado keentana biyaha inay meelo fog ay ka imaanayaan halka laga doonaya in istaraatiijiga qorshe ay ula imaato dadka inta badanna ay barakiciyaan waa kuwa markaasi ka agdhow iyadoo hadda la sheegaya in magaalada ayba ku soo dhow yihiin biyaha sida dadka qaar ay halkan soo sheegayaan waxaana hadda markaas si caraysan dadka uga hadlayaan ayna ay kaga dhiidhanayaan dhibaatadan iyo xaaladda sida markaasi gobolka looga bixi karo shacabka ayuu aada u caraysan shacabka oo aada markaas u daqanaya shacabka oo sidoo kale aada ula hadlaya madaxweynaha iyo sidoo kale hogaamiyaasha gobolka ayay sheegeen in ayaga mas-uul ay ka yihiin dhibaatada maanta gobolka ka taagan dhibaatada iyo xaaladda biyaha maanta qabsadeen iyadoo markaasi loo dejin qorshe markaasi biyahan ay u mari lahaayeen dhegeysta iyadoo roobkan ay hadda aada u saameeyeen oo dabcan waa roobabka gobolka ka da-ya dhegeysta ee aada saameyn xoogan u yeesheen halka dadka waa dabcan halka ee jidadkii ay go-een halka sidoo kalena biyihii webiga qarka ay soo jabsadeen keentana inay biyihii markaas iswada qabsadaan dhegeystayaal waa xaaladda dadka maanta ay aadka uga deerinayaan dhegeystayaal dabcan hogaamiyaasha weliba dadka bulshada ayaa doo- dadka bulshada ayaa hadda markaasi ka hadlay waxayna markaasi tilmaamayaan leeyihiin in xaaladda hadda wad- dabcan gobolka ka taagan in ayaga markaasi waxooda danahooda qabsan doonaan haddii dowladda ay wax markaasi ka qaweyso kana kana saari weyso ama kala saari weyso in ay ka tirsan yihiin kenya iyo inay ka- inay ay markaasi ka tirsaneen waa xaaladda markaasi iyo weliba carada dadka gobolka waqooyi bari ee hadda markaasi jeedinayaan waxaana inta badan sheegeen in dulqaad xoogan iyo dulqaad fara badan ee in muddo a ku soo noolaayeen laakiin hadda ee taasi aysan markan wakhtigeeda la joogin dhegeystayaal bal aan dhegeysano ee, laba ka mid a dhegeysta dadka kauntiga gaarisa
boodha boodha lagu xaana gabadha foolatay gaari lama haynin sida meeshan alla hor iyo garaa lagu wadne boodha boodha lagu qaaday ilaa general maxaa nagu qabta dowladaan soo dooranaa laleeyahay maxaa nagu qabta aw dowladii aan soo dooranay meeshan maamaa xala ku foolatay ilmaa xanuunsan gabanaan qabnaa mbiyaan qabnaa women reeraan qabnaa aw dadki intay ka baxeen
dadka madaxdii aan soo dooran waa cambaarayna madaxdii aan soo doornay waa cambaarayna maxaan ka bilaabayna gabana mb township madaxweynaha kulli waan cambaarayna we are condemning the member of parliament in Garissa town we are condemning the governor executive Nadif Jama we are also condemning the, the deputy president honorable Rigadwa and we are also condemning his excellency William Ruto
we elected poor leaders aan doorana horta oo dadkii shalay gambarka ku fariisiyeen mushaarka ay ku qaadanayeen magacooda ay wateen waxbaba aan ka ogeyn haba yaraatee waa tahay waa qaar ka mid a hogaamiye dabcan waa dadka shacabka kauntiga magaalada gaarisa dhegeystayaal oo markaasi ka caban ay xaaladda markaasi maanta taagan dhegeystayaal waxaana markaas lagu sheegaya laguna in xaaladan ay hadda gacanta kasii baxday dhegeysta dadka qaarna waxaa la sheegaya inay dad hadda aysan haysanin meel ay niciimbidaan dhegeystayaal waa xaalada gobolka waqooyi bari waa xaalada dhegeystayaal kauntiga tanaarifa iyo kauntiga gaarisa haddaba maxay tahay baaqa waxyaalaha markaas ay jeedinayaan iyo sidoo kale dadka hoy la-aanta ay ku dhacday guryahooda biyaha markaas ay galeen
shaqadaada qabso sidii aad u aadayso kisumu aad u aadayso dadkiisa kale intuu joogaa haddii kale sooma aho waxaan gudagelaynaa referendumkii 1962 fiiri wallaahi uma wallaahi dadku waan hogaaminaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meeshan waxaan isugu kaan keenay maanta dhib waaye oo breeskaan ooga hadlayno dhibkii la qabsaday nin walbana wuu ogyahay wuu ka baxsan yahay intaasaan rabnaa inaan wax iska fahansiino dowladdan aan wax fahansiino dadweynahana aan isfahansiino marka inaan isdhegaysana ayaa loo baahan yaha aan isdhegaysano midda koowaad meesha horta amar allaa dhaca ilahay baan ku mahadinayna wixina qabsade wax dad noo keena maa wax ilaahay noo keena sidaa awgeed shale dararaatii ka horreysa dadkan wuu taagnaa biyay dhex taagnaan wax hanti ay haysaan male wax cuntay haysaan ma laha waxooda kulli biyaha ka qaadeen biya hadday ka qaadeen wax gurmad oo dawlad oo inna ka socota oon helna male waxaan ka ahayn guri- hal nin oo abuula oon qabaar u farana m c a meesha laga soo doortay oo markiina dadka hadda meesha jifa masquul ma haysto biyo ma haystaan waxay haystaan ma leh waxay karsaan ma laha nal ma haystaan guryo dawladda dhistay oo iska qalow oo suuqa lagu becsharaysana ayaa guryo ahaan loogu soo carro dadka u dhex fadhiya marka dawladdii aan shalay meesha aan geysana raggii madaxda aan geysana meesha magacaan u yeelna magacaan naga wax ku cunaya masaakiintii shalay ay ka tageen waxaan rabnaa si degdeg ah inay dadkan wax ugu soo qabtaan wuxuu alla ooga soo qaada inay u keenaan ilaahay baan ku mahadinaa dhibka nin walba uu qabsade wax annaga kelina qabsada ma aha biyo la'aanta dadka haysato daawo la'aanta ilmaha meesha wada layacsan dad masquul la'aanta dadkii oo bannaanka xalay wada seexda barkiis hata gurihii ay wada saax- ay wada deeqi waayeen roobka oo kor ka imaanaya oo heymad la'aan meesha ay taallo dadkaas madaxda eh masaakiintii shalay meesha geysata ha u naxariistaan ilaahay ha ka baqaan ilaahay ha ka baqaan oo u weynya gafana ha u weynya magaca ninka wata madaxweynaha gobolka waa asaga asagoo dadkii shalay meesha geeya u dhintay dhididka wata oga baxa qoraxda wata u taagnaa arkaayo ha la hadlo inta la shaqaysa asaga ama inta ka hoosayso dadka ha gurbad ha u soo sameeyaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد صلوا على رسول الله marka meeshan waxaan iskugu imaanay waxaa waayey dhibka gaarisa ka dhace oo gaarisa aan ku ekeen ilaa baadiyaheedii mandheera wajeer siolow marsabed intii reer guure ay fadhiday tana riba ay ku jirto dhibka ka dhace oo roobabka fatahaadka ah iyo webigii tana riba ah oo nalagu soo daayey webigaasna waxaa nagu soo daayey waxaa waayey korkayna waxaa laga dhisay daamyaala laga dhisay oo biyoxireen biyoxireenkii korkayna laga dhise wuxuu noqday biyoxireen oo annaka cadaab nagu noqday maxaa dhe sharciga adduun weynaha ka yaallo waxaa waaye dadna waxay degan yihiin kor bay degan yihiin dadna hoos bay degan yihiin dadka hoos deganaa xaqa waxay leeyihiin haddii biyo la soo daayo inta la rin la geliyo oo jeebka lacag loo geliyo oo borojetiyaal loo qabto laakiin isaan aragnay weligeed biyahan waa la soo daan jiray wax oo rin la gelinoo nala sii horta ma jirto taa waxaan ku dhaleecaynaa oon ku eedaynaynaa dawladdii mashmuur ruuto dawladdiisaan ku eedaynaa maxaa dhe waxaa la rabay asaga si loo doortay horte meeshan gacan bidixu ku qabto maba imaadabu wuxuu taagan yahay dhulka rayla ayuu mar la arko uu taagan yahay maxaa yeele kulal bay geliyeen runtay u sheegeen xuquuqtooday raadsan hayaan annaka markaa waxaana laga rabaa aan u istaagno xuquuqtayne sifa bal madaxweynaha iyo dadka la halmaalo ay horta noo taxgeliyoon waa intay dadka qaarkiis dhagax uu tuuraa way lagama maarmaan way dadka qaarkiis ay hataa boykot ay galaan way dadka lixdan sane ee jalwo la xarbinaysa dawladda kenya ingiriisay la xarbisay waxay la xarbisay ma arta mooye kenyaataay la xarbise mooyey la xarbise kibakiay la xarbise uhuru haddana ruutay kalarta ku dhegan tahay nin aan ka jidbaxayninna ma jiro annagana mar la ark waxaan leenahay dawlad dawlad uta kula sirkaali uwes kula sirkaali sirkaali madhulumu watu hapa dawladda kenya dadkan way dulunte dawladda kenya waxaa loo baahan yahay dadkii istaagi lahaa iyo dadka hoggaanka qaadan lahaa oo dawladda dulmiga ay wad maxaa dhe maxaa ka weyn intanoo qof oo meesha taagan guryahooda way ka soo salkaceen laba saddex wiigay hadda ay socotaa waxay soo degeen hiyuga ay degeen waxay degeen nab technical ay degeen waxay degeen meeshan maxaa la dhaha iskuulka kasukuyay degeen waxay degeen maar biyaha ka dab imaade jaribu ay degeen biyaha ka dab imaade qaarkood waxay degeen meeshan maxaa la dhahaa meeshan oo qolada moonyada ay degan yihiin maxaa la dhahaa zima ziwani ayaa la dege dadki kulli maanta waa qaxooti maca alasaf aniga ragga madaxda ahaa waan la hadle mashmuuc ducaale waan la hadle mashmuuc faarax macalin waan la hadle waan u sheegay dhibka yaallo mashmuuc dooqo waa ii dhiman yahay war waxaad yeelaysiin walaalka walaalkay waan ku fiiqi waan ku faani wax la dhahor soomaali dhishina rageed ha laga saaro maxaa dhe walaalka haddii kuu naxariisanaynin walaalka ma aha fiiri ilmaha hadda meesha ku saabagaranhayoon fiiri marka horta waxaan risaalo u dirahayaa ha loo fasiro ninkan ma arta ruutoo la dhahay maxaanana madaxweyne maba dhihi karibo maxaanu dhihi karin waxaa la rabay markii la doortay inta waa laga doorte rag caan buu ku leeyahay dhulkan intuu imaadaa la rabe fiiri war adeero annaka muslim baan nahay annaka magac ma caabudi karno waxaan farinu farahaynaa warniyahow yuwa on the hiil adeerow shaqadaada qabso sidii aad u aadayso kisumu aad u aadayso dadkiisa kale intuu joogaa haddii kale sooma aho waxaan gudagelaynaa referendumkii fiiri wallaahi uma wallaahi dadku waan hogaaminaynaa dadka waxaan u sheegaynaa xuquuqtooda dawladdan intay ka tirsaneen dawladdan fiiri u fiirsada adeer dawladdan dawladdan fiiri dawladdan annaka tacliinkuma haysanno saddex iyo labaatan kunoo cunuga imtixaan noo qaadatay tana riba afar eh toddoba oo gaarise eh lix oo bajeer eh lix oo mandheera eh siddeed sana oo la soo daadihinaayey zero eh mayna qabataa four e minus boqolkiiba toddobaatan ilmihii afar iyo toban sana laba sanoo naasari siddeed sanoo brimary ah iyo afar sanoo secondary ay maamayaalka soo daadihinayeen cidda lacag lagu bixinaaye waxaa ka qaymo badnaade afar boqol iyo lixdan iyo kow iskuulkiisa ku jiroon oo kabsabed boys la dhaho horta ruuto dulmi buu nugu hayaa ruuto ana tudulumu fiiri raalli ahaw adeer ruuto ma hadli kartid afkaada qabso fiiri madaxdaayna ma aha joog gabar baa tahaa gabar adeer adeer joog adeer iida adeer iida adeer iida adeer iida war anigii xishmeeya fiiri war aniga rag anigii lamidaan la hadlahayaa mimini harikea ruto miminiko miko miminiko experience kushinda yeye mimi nimefanya kazi ya serikali maka arobaini mi nimefanya hiyo kazi maka arobaini and i left I left with credentials. So what we are saying is, we are sending a straight message. Aniga waxaan la hadli nin Mr. Ruto la dhaho. fiiri hadduu madaxweyne uu yaho intuu imaan lahaa madaxdan aan ka calaacalaynu wax ka qaban lahaa dowladda waxay qabtaa wax oversight la dhahayay qabtaa dowladdu wax oversight la dhahayo ayay qabtaa gabdho yaro meeshan ka hadlayiinna hadalkooda lama dhagaysanayo waxaa la rabaa waxaan la hadli ninka madaxweynaha waddankan ka oo ruto la dhaho war adeerow weligaab waxaa ku socotaa jalwaa ku socotaa weligaa westernaad ku socotaa annaka waxaad noogu imaanaynin waxaad naga aragtay qiimadarrada inaad aragtay lidaalika lidaalika waxaan invayt garaynaynaa gobolkan dhegaysta qaninjo qaninjo kaa buujisaa on the gates for the opposition to come and salvage us to come on a mission to salvage the whole of the northern region which has been swallowed by floods. Our property is gone. Our animals are gone. Our people are displaced, and we cannot, we cannot accept it. Exactly. I'm also talking to the leadership here right now. Exactly. The leadership, the leadership, the leadership in northeastern province. I am talking to you from the from the bottom of my heart. These are your people. These are your people. If you neglected them, if you neglected them, it is time for us to come together, bury our differences in this difficult time so that we remove our people from the difficulty that they are in. Besides, there are also other issues. Gar- Garissa, Garissa, Garissa as it stands, Garissa as, Garissa as it stands, Garissa is under siege. Garissa is literally locked up.
waa hagaag dhegeystayaal waxaad maqlaysaan waa shacabka gaarisa oo markaasi aada uga caraysan xaaladda gobolka iyo sida hadda markaasi ay ku sugan tahay iyo sida gaabadka xoogan ay uga jirta dhegeystayaal halkaasee barnaamijka saaka diiradda ku saarayna gooruu dhegeystayaashan qaadka telefoonada u furi doonaa sida ay uga qeyb qaataan bal aragtidooda iyo weliba fikirkooda siduu tahay laakiin markan saaxiibada ayaan ka codsanaya inay ogolaadaan inaan soo qabto mid kamid adeega qeybta barnaamijka ka ah dadka qiima dadkan dab- dadka qiyaameeya shacabka ayaa la imaaday hab cusub oo ay markaas dadka kenyaanka eh, ay ay maalin walba ay ku dhibaateeyaan moobeelada kenya moobeelada kenyaanka waxay markaas la mid yihiin akoonada bangiga dadka qaar baa keebtkooda ku wada dabcan ku wataan telefoonada oo qaar baa iska diiwaangeliyay bangiyada baa bangiyeynta moobilka halka tuugada ay doonayaan inay lacagta xadaan jiulize j jiulize nikweli ama nikon dadkan ayaa ku taqabsay inay iska dhigaan bangi kuwa markaasi ka shaqeeya bangiyada safaricom dadka shaqada markaas aad ka dalbatay saraakiisha dowladda macami- dabcan macalimiinta iyo maamulayaasha iyo waxa la midka safaricom ayaa had iyo jeer ah, dabcan macaamiisheeda garabtaagan oo doonaysa inay ka caawiso dhibaatooyinka la xiriira dadka shacabka khiyaameynayo haddaba nambarkan ayaa wici ka- nambarkan ayaa fariin gaar ku diri karaysa ayaa saddex saddex saddex ee lagu gudbiyo warbixinta dadkaasi ee la- dabcan la habeeyey ee waa farxin- oo- oo dab- warbixin waa dabcan lambarkaasi ayaa warbixintiisa la habeeyey dhegeystayaal oo la cusbooneysiiyey iska ilaali dadkan oo xaqiiji mar walba oo cidda markaasi kula hadlayso hubso wax walba oo aad samaynayso lana xariiri lacagta dhegeystayaal aad cidda u dirayso una hubso inuu qofkaasi rasmiga saxda ay u gashay ilan hubsino hal baa la siistaa haddaan aqoon u lahayn wixii dabcan weydii dadka ka aqoon roon ama aqoonta leh si aad wax walba ay kugu fududaato oo lacagtaysan kaga lumin haddaba waa kan waxyaabaha qaldan k- kara haddii aad qad si been ah ab- oo qad si been abuur ah lagu diiwaangeliyey macluumaadkaaga ayaa laga yaabaa in sidaasi lagu helo haddaba iska hubi oo waxyaalaha qaar waa inaad markaasi ka digtoonaataa fariimaha qaar lagu soo dirayo iyo sidoo kale meelaha macluumaadka aad ku dhufanayso waxaa laga yaaba macluumaadkaada in loo dhaco waxay sidoo kale qaadan karaan adeegyada safaricom oo bixiso sida fuliza mshwari waxa la midka yay kaga qaadi karaan dhegeystayaal haddaba dhegaha fur waxaan rabnaa inaad markaasi ka xorowdo ama ka xoreyso iyagoo markaasi macluumaadka dhan gacanta ku haysto safaricom kuwa- kuma weydiinayso macluumaadka shakhsi ahaaneed oo keliya waxaa kaloo ay kala soo xiriiri karaan macaamiisha ama kala xiriiraan lambarka ah ee rasmiga ee eber toddoba laba laba eber eber eber eber eber eber lambar kasta oo kale oo ka shaqeeya ama lambar kale oo ku- dabcan ha ka shakiso oo kusoo waco aan safaricom aan ka- safaricom ahayn waxba ha la xiriirin waxbana macluumaadkaada markaas iska bixinin ha dhiibin sidoo kale inaad ka warbixiso wixii faragelin ah oo dabcan ee, oo xadgudub ah ama lambar laftaada simkarka soo galo ama xatooyo macluumaadka shakhsiyeed wac lambarka ah hal waa hal eber eber ama one hundred dhegeyster ama wac two hundred waa laba hal waa laba eber eber eber ama fariinta qoraal ah u dir saddex saddex saddex saddex si aad gargaar aad u hesho ha noqonin qof la- markaasi la qiyaameynayo taxadar lahow waa suurtagal in xol markaasi si lagu ilduufiyo oo si bareeracad dhegeystayaal lagaga qaato howlahaada aan kugu daray mid kale adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysta loolan bangiga k c b bank waa mid dadka u wanaagsan looguna talagalay dadka k c b waa bangigeena in ka badan ilaa iyo boqol iyo labaatan lix sano k c b oo ah mid kamid ah hay-adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursado u abuuray shakhsiyaadka iyo weliba bulshooyinka kala duwan laga soo bilaabo ganacsatada yaryar ilo- ilaa iyo shirkadaha kacaabinta dowladaha fulinta yaryar iyo weliba mashaariicda baaxadda weyn fududeynta iyo weliba kor u qaadista nolosha dadka ayaa markaasi maraya ganacsi dabcan loo loo maareeya ganacsiyada waaro oo la joogteyn karo iyo weliba hindiso asaasi ah k c b xiisiha garla-aan iyo u gudata hadafkeeda ah inay markaasi taageerto dadkao dhan nooc kasta oo fursado ah ha noqotee halku dhigu for people for beta k c b waxay doonaysaa in nolosha ay ka bedesho laga bilaabo bedelka magaalada saameynaysa shirkadaha bulshooyinka la haybsooco ee deegaanada fogfog k c b adeegyada aad ka helayso waxaa ka mid ahi adeega k c b sahal oo ku siinayso adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay dusha kala socdaan guddi madax bannaan oo adeegaya shareecada booqo maanta laanta kugu dhow ee bangiga ee k c b ama la xiriir lambarada kale ah eber toddoba hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama lambarka kale eber toddoba saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber k c b for people for beta kee haddaba waxaan sidoo kale ku leenahay dhegeystayaal haddii aad telefoon la-aan tahay ama telefoon eh, niclo a wadato ama tooshla a wadato dhegeystayaal shirkadda ayaa markaa safaricom waxay ku leedahay mar walba macaamiisha wa- ugu adeegeyso waxay ku leedahay adeeg wanaagsan ayaa lagu hayaa haatan waxay eh, nagu leeyahay ka guur oona hel telefoon casri ah hamaka taluulu ingiya digital nanion soo qabsa telefoon qiimihiisu aada u jaban yahay waana telefoonka yahay sideed kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal soo qabsa nion smata toddoba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal telefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada w w w masoko com macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonka casriga foji waxayna markaasi kuleeyihin hamaka taluulu safaricom ayaa waxay doonaysaa in macaamiisheeda ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxa la midka safaricom waxay ku siinaysaa adeegyada internetka 1gb oo bilaash ah mar walba aad iibsato telefoonka neon ray neon ultra waxaad hadda dhegeysa aad iibsan kartaa telefoonka cusub ee neon smart oo neon ultra oo aad ku iibsan karto qiimo macquul gal ah oo aad awoodi karayso fursadan keliya waxaa ka faa'iidaysan kara dhammaan macaamiisha isticmaala malika musi telefoonka kenyaanku yaqaaneen kabame toshilaha soomaalida dhadona macaamiisha telefoonka iyo 2 g 3 g hama katalulu tusaale dhegeysa markaad haysa telefoonkan casriga internetka u isticmaali karayso waxaad ka faa'iidaysan kartaa waxyaaba fara badan sida markaas inaad ka barto xirfadaha cusub telefoonada waxaa ka helaysa dhammaan dukamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada www masoko com qoraalada iyo sidoo kale qariirada googoleka sawiro qurux badan iyo weliba inaad markaasi ku shaqaysato ayay kuu suurtagelinaysa kuuna fududaysa telefoonkan waxaana markaasi kamid ah gabdhaha inay markaasi ka baranqalaan qaybta youtube-ka cunada markaasi kala duwan xubno markaasi dhadhalan xubno macaan dhegeystayaal isqurxinta cilaanka meesha ka mar xarqaanka waxbarashada waxaasoo dhan ay kuu suurtagelinaysa mise kuu fududana telefoonadaasi shirkadda ay kuu keentay qiimaha jaban telefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safarka weliba shabakada www masoko com hamaka taluul ayuu lagu leeyahay dhegeystayaal eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan namarada sida tooska dhegeystayaasha uga soo qayb qaadan karaan xaaladda dhegeystayaal iyo waxaa markaas hadda sida aad ku maqleyseen qaaldhaanta xoogan iyo kala duwan ee dadka markaasi shacabka gobolka qeybar ay dirayaan iyo waxaa la gudban laga doonayo inay markaasi siyaasiyiinta hadda tilaabo ay qaadaan iyo weliba dhaliisha markaasi loo jeedina madaxweynaha ku aadan in xitaa markaas tan aysan markii la doortay uu safarro xitaa ku tegin gobolka waqooyi bari xaaladda iyo waqtigan iyo weliba xaaladaha gobolka ayaan diiradda ku saarayna bal dhegeysaa qadka telefoonka ugu hore ayaan siinaya star f m soo dhowow assalaamu calaykum yuusuf bakar وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
in badan baan ku salaamay dhegeystayaasha شكرا
si wanaagsanna waa loo faahfaahiyey si wanaagsanna maaragtay xasan sheekh cali hawadaan u marinaya boqol iyo tobanka afaskalaan مهم.
xasan sheekh cali bigman مهم.
waan salaamaya si qaase mhm
walaal macaane horta nodistan anaga waan soo dooranaa hadday tahay sanadka hadday tahay gabana hadday tahay women rep hadday tahay m b dawladda hoose o dhan wax walba o dhan oo dawladda dawladda maxaan ku leenahay cudud dheer baan ku leenahay gobolka north eastern marka la yidhaahdo wax anaga maanta aanu soo dooran ma jirto mhm
waad arkaysaa gaaris hadda waxa ka dhacayo isku soo baxa maxaa keenay baahi baa keentay madaxdii meesha looga baahnaa inay ka qayb qaataan oo dadka istaagnaadaan oo qaadaan hadday dhaqaalo tahay iyagaa kasu Waxaa lagu horumarini oo diinta lagu hor shey kasta oo masaakiinta lacobada oo gargaarka u baahan in lagu horumariyo u baahan ayagaa masalaan ayagaa halkaa u fadhiyaan ayagaa xuquuqdooda ay ka sugayn marka anigu waxaan leeyahay hadduu gabanaa gargaaris u yahay hadduu m d gargaarisa township u yahay hadduu sanatay gaarisa township u yahay gaarisa gaaris waa u gaaris ani meeshaan ka hadlayo noloshan oo dhan go-doon bay ku jirtaa maxaa yeele gaaris go-doon bay ku jirtaa nairobi bay ka go-an tahay ma- eh, waxay ka go-an tahay bombaasay ka go-an tahay noloshan baa sii kala go-an jeer iyo mandera yaa sii kala go-an wadankii go-doon baa lagu jiraa marka waxaa loo baahan yahay madaxdii la soo doorte wixii ayaga ay dawladda ka ay ka soo qaadeen oo gobolka wax ay ugu qaban karaan hadday daawo tahay hadday dhaqaalo kala tahay haddii biyahan dadka soo fatahayn oo kakaaraha wabiga uu soo jabsanaya haddii maaragtay derbi dheer laga dhisayo oo maaragtay magaaladii maaragtay dhibaatada ku dhacdo kale ayna ku dhicin mar kale waxaa looga baahan yahay wixii loo doorte inay qabtaan oo dadka ay soo dhex istaagaan baahida maanta taalana waxay ka qaban karaan waa bini-aadam waa laciif waxay qaban karaan baa iska yar mhm
marka waxaa loo baahan yahay wixii anaga aan u baahnahay waxaa way inayna saana ugu garb istaagne oon haruubka ugu buuxine oo ameerka ugu buuxine anagana inayna ugu buuxiyaan way maanta ay ay soo dhex istaagan shacabkoodii oo dadkan qaxootiyaha ku wada noqdeen iskuullada oo ku wada noqdeen maarata wada kusoo fatay oo hantidooda iyo waxoo dhan burbure inay maarata wix laga qaban karo ka qabtaan way oo dawladda ay xaqooda uga soo qaadaan oo shacabweynaha la dhex imaado ninka hanti leh iyo ninkaan hanti lahayn wax la qabtaan u baahannahay annaga hadda iyo saacadan istaaganyay wadooyinka go-ana sida ugu dhaqsiyaha badan lagu dhisto oo wax looga qabto ilaa roobka hadda inta maanta la saddex hadda roob maan arkin dhulka wuu angadahayaa biyahana way tegaayin marka in wax la qabtaan doonayna annaga marka yusbakado waan ku salaamaya adiga dhegeystayaasha dhammaantiin waa in salaamaya jazaakum allah jazaa shukran aad baad mahadsantahay aabaha nabadda gaarine ee magaalada gaarisa san aragtidiisa fikirkiisa ayuu biirinayaa saaxiibkaasi xigaa kale qadka telefoonka star f m soo dhowow
halo waa ku salaam walaal magacaaga asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacayga waa maxamed cabdulaahi barquuqe soo dhowow
waan dhowahay mhm barnaamijda u qayb u guda galo ya hataa barnaamij u guda galo aha
ee gaaris iyo cabaadayna hadda xalayba ka go'day ama shalay haye annaga bil ku dhowaad baa go'doonahay mhm waxna og waxna u warqabatoona malo mhm
kanaaco iyo wax kasta oo dhan iyo sicir barar nagu sii dheer haye
marka dadka lasoo doortay wax ay hayaan iyo wax ay noo hayaan midna ma jirto mhm
kulliba shaqadaas iga tagaan asalba maxay markay geeti u carareen wax baa idiin qabanayna oo dadka inay mas-uul ka noqdaan soo may carareen haye
wax ay hayaan ma jiro kulli governor m d m c a woman rep kulliba senator hadda gaaris bay leeyihin. gaaris waaba dad guryo dhadhisan oo weyn oo istoorro ku dhow oo lacag qabaanba oo weli kor ka yimaada maoga oo faayaanba oo laami ugu goon haye dadka masaakiinta baadiyaha jiray arihiina doo xoolee ka dhamaan abaaray ka laayeen beer aan lahayn istoorro aan lahayn jid aan lahayn wax soo geli lahayn macruuf dhamaanayn hayadii aan uma gaaris hayada bu dhawo indheego kumata garoon bay leedahay maajin garoonna ma laho indheego kusoo degi dadkii biyaha dhex fadhiyaan kanco waatan balaayo baas arigii ka qandhaday wax kastoo dhanba waa kan haye marka dadka gaaris waaba dad qooqanba oo xafiis gafanaaba u muuqdaa oo dad horaan laga shaqeey waayo oo oo oo oo istoorriya wax helayaanba marka haddii xafiiska eh, uu yahay marka maxaa laga helayaa xafiiska hadduu xitaa meesha uu y- uu- uu ku uu ku yaalo xafiiska dee waxay ku garaacaan ana- annagaaba ka daraba hadda hadaan soo um- umar lahayn gafana xafiis noo dhawaan laha intaan u gallaan lugta qabtanaa saan u u wadnaa marada ka dabarin lahayn oo hadda maxaa kuu diidayaa hadda intee soo mari cirkaan soo marin degana ma qabaaniga ugu soo kace oo marka aad waxaa leeda ayaga dabcan ayaga xitaa maanta meel ay maraan bay la-yihiin Eh, aniga warkan adin baa iga gaarsiin anaga meela umareen ma laga fano iyo hindi iyo waxa meela umareen ma laho marka maxaa ka qaban lahayd
waan garaaci lahayn dumarka daba ka arka marka kuma se u qaraaci kuma dhibidi xitaa ilaaluu qabaa dad baa ka
horta haddii ragga duu isgalo Ah, oo xafiiska lagu soo qamaa moogta meesha xumaatay maatay moogta haye nimanka beriiskooda haystaan guryaha iska jifaan cadcad ee ho- ee ac u daaran tahay laga soo bixiy meesha haye ee gaas buuqida iska daysay nimanka xafiiska xafiiska iyo imaan ka reebaya imaanbo aada waa mahadsantahay shukran wuu mahadsan yahay madxigaa kale qadka telefoonkaasi dhegeystaha waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber markaasaa si toosa dhegeystayaasha uga qayb qaadan karaa barnaamijka hogaanka idaacadda star f m soo dhawalal magacaaga waxaan leeyahay bakarow waa maxamuud dahir dhaqane maxamuud haye alxamdulilah ilaah maadla qaadida waa maqlaynaaye waa sax
waxaan ku eedayna ma jirto aniga sideen qabo waxaad yaal maxaa leedahay nimanka madaxda waa lagu eedi ma jiro sabab
maalin xisaabtamina kuraa waan gadanay haye
intaas baadiyaa badhaas haamee keen hiblaafa intaas lacaga dikeeni kuri kuma siinay intaas sidaan soomaan dhehayni haye waa noola keena kura waa nagala gatay haye
hadda ninba ninku wax ku dhaama ha isisaacidayno twenty twenty seven hala xisaabtamo hala dhaho kurihin gadanayna wuuna dhibee Ah, see wax yeellahaad yaa wax noo gela oon dooranaa xisaabtaas ilaa imaato ah wax noolama qabanay haye soo kuraa waan gadanay calaalkaan iska daayno ninba ninku walaalkiis ku dhaamo raxmad ilaahay keena ilaahay haddana aan barino maslaxa inuu noo keeno asaga afuuro casiis aan barino nimankaana meelahooda iska sii joogaan lacagoodii ka maqnaayan oo aan anag cunne ha aruursadaan waxba yahay u qabanin dad marka xisaab dambe una kugu imaano ninkii nool ninkii dhinta wuuba marka ma dhinta xisaab ma- marka xisaab daman baa lagu jiri xisaab daman baa lagu jiraya adiga maxamuudow waxaa weye ninka haddiid waxba ka qaadan oo la xisaabtanto ama beri aad tiro adi shalay dhibkaas soomaal gelin erad ka deg wax lagula hadliba male Mm, ninkii dambe oo xisaab qaadan lahay maanta haye laakiin kii imaado oo dhabarkaan saaran asagoo waxba qaban lacag baa laga qaadan dhibka oo dhan waa dadweyne wey gartay marka xisaab iyadoo imaana oo isla xisaabtamo wax ku hergelay Mm, madaxweyne hadduu ha noqto mhm, ma jirto mhm.
taas aan ka waansanno aan leeyahay hadda bal ka waran Ee, waa loo een, ee, maqan.
magaalada ku sugan tahay masalaani bal xaaladeeda iyadu aditare iidaaba sheegi magaalada countiga la dhow annaga waa usii barana mawjidba maya hadda haye meel bambaaso way go'de gaarisa haddi meel loo maraayo male soo go'doon way hadsidan ha raashinka ka waran qiimihiisa raashinka hadda cirku isku sii shararayo dukaamada hadde horta ijaara iyo meelaha tuulooyinka iyo halluuq oo haba sheegi ma saddex boqol iyo afar boqol sii hortaa kiila sokorta ha sax masalaan aba sii dhaanto waxoogo hadde ku yar dambayso oo jid ku yar furmaa oo aba laba boqol iyo wax uba laleeyahay haye marka alxamdulilah de ilaahay baan baryaynaa asaga inuu maslaxo keeno marka waxaan dhihi lahay halaalka badan aan iska daayno ninkii nin la dagaalay madaxweyne wuxuu leeyahy gabanaan la dagaala gabanaan duujo haye nairobi buu jooga guri ka guri ka dhistee maanta kaambeeg ma noole maala shilimo noola daadanayaa madaxuu jooga garaay haye weliga waxaa leeyahay nimayo ilaahay un aan barino diinka la akristo ninba ninku ku dhaamo walaalkiis ee hadda dadka xoola wuu qabaayo xoolihii la gadan laha wax kaa gadan male cilada meeshaas iyo jidashoo xiran Mm, marka waxaana ilaahay maan baryayna inuu maslaxa ee qabto kale noo keeno tanna asaa keenay alxamdulilah baa leenahay sidaasaa leeyahay ani qaylida iyo cabaadka fara badan hal iska daayo ninkii dadkiisa dalkisanayo oo wax u qabanayo ama jeebkiisa ama ka bixiya ama adamin hortaagan ma jirto maxaa yeelay imbigii waxaan arkayay habaasweyne wajeer socod axmed cadow biyooga dhex socday dadkiisa la qaybsanayay inkasta waxba hadduu rabo uu siin laakiin dad nin dhex socdoo ku qancaya buu ahaa marka kuwan inuu diida male marka sidii ka fikireen iyo sidaa ayaga fiiriyeen una aato marka waxaa leeyahy dadka ninbo ninka waxayd ku dhaanto adi sii baan leeyahy aan asgar aan su gargaarno sidaasaan dhihi lahaa walaal wasan calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamed daahir dhaqan wuu mahadsan yahay dhankaasi masalaani countiga gaarisa iyo asagana iga soo saaxiibada aad bay umahadsan yihin shukran dhammaantiin gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay saaxib yaa dhegeystayaal shukran dhammaantiin ayaan leeyahay saaxiibada meel walba ay joogaan iyo si walba inoo dhegeysanayaan saaxiib mahadsanideen mar waliba ayaan leeyahay saaxiibada sharafta iyo qaayaha qadarinta inaga mudan
haddaba barnaamijka gabagabadiisa dhegeystayaal ayaan maraynaa waxaana sidaan barnaamijkaad ku maqleyseen saaka diradda ku saarana kaga hadlaynay xaaladda ee gobolka qeybar iyadoo dhegeystayaasha ama dadka shacabka gobolka qeybar hadda qaylaan xooganay dirayaan kana hadlayaan in hogaamiyaasha weliba madaxda sare sare ee ugu sare madaxweynaha dalka in markaasi hadda ay go-doon ay ku jiraan taasna mas-uuliyiinta ay markaasi qeyb ka yihiin iyadoo dadka iskuulada iyo sidoo kale goobaha banaanada ay jiifaan roobab guryahooda kasoo barakiciy ama daadad guryahooda kasoo bixi daadadka ama biyaha ay iskugu darsameen kan webi waa kan webiga oo markaas la sheegaya in markaasi daams lagu soo sii daayo dhegeystayaal biyaha keentana in marilbo qarka uu soo jabsado dhibaato ay aafo dhibaato waa dhibaato fara badan uu geysto waabooyiga tanariva beeraha iyo sidoo kale dadka halkaasi ka agdhow dhegeysta ama ku agdhow waxaa la sheegaya dad fara badan in hadda barakaceen oo qaarkoodna hila yihiin halka qaarno iyo qoysaska ama qaraabada ay duljoogaan ama duljiifaan waxaaba kaga sii daran iyadoo jidkii hadda uu go-an yahay ee gaarisa iyo weliba sidoo kale tanariva ee weliba dhanka nairobi taasi keentay in haddana culeysyo fara badan ay soo kordhayso dhegeystayaal sixir bararka iyo cunada ayaa hadda markaasi laga dayrinaya dhegeystayaal kauntiga gaarisa iyo weliba guud ahaan gobolka waqooyi bari ee wajaari gaarisa waa wajaari dhadhaaf waa wajaar dhegeystayaal iyo sidoo kale mandheera halka sidoo kalena ee xaaladda aada u cakaran tahay dhegeystayaal bal markaan soo qabtay mid kamid adeega qaybta barnaamijka dhegeystayaal waa shirkadda safaricom dhegeystayaal waxaana waxaa le julize niqueli ama nicon dabcan waa kuwa burcada waa kuwa markaas wax qiyaameeya shacabka ayaa markaasi la yimaaday hab cusub oo dabcan waxay la imaadeen hab cusub kuwa tuugada ah oo markaas dadka kenyaanka eh maalin walba ay ku dhibaateynayaan ayna kaga dhacayaan hantidooda dhegeystayaal iyagoo mobilada kenya mobilada kenya waxay la mid yihiin akoonada bangi qaar baa kaydkooda ku wataan telefoonka qaar baa iska diiwaangeliyay bangiyadooda mobilada halka tuugada ay doonayaan inay lacagta xadaan oo markaa ay jabsadaan dhegeysa waxaa lagu leeyay julize niqueli ama nicon dadkan ayaa ku taqusay inay iskaga dhigayaan bangiga safaricom ka socda ama shaqaalaha ka socda dhegeystayaal bangiga bangiyada safaricom iyo sidoo kale waa dadka shaqada markaasi ka dalbaday saraakiisha dowladda macalimiinta dabcan maamulayaasha waxaasoo dhan ay iska dhigayaan dhegeystayaal safaricom iyo had iyo jeer macaamiisheeda garab taagan oo dooneysa inay ka cabiso dhibaatooyinka la xiriira dadka shacabka qiyaameynayo nambarka waxaa qaraacaysaa lambarka saddex saddex saddex oo aad ku gudbinaysa warbixintaada qaab fariina dadkaasi oo hadda la doonaya in markaasi laga hortago si intay markaasi wax ay lunsanin ay dhibaatay qofka shaqsiga gaarsiinin dadkan waa iska ilaali dadkan oo xaqiiji mar waliba iyo sida kula hadlayso hubso oo wax walba oo aad samaynayso lana xiriir waxaana dabcan xiriir markaas waa inaad sameysaa ileen hubsino hal ayala siistaa dhegeysan haddaanan aqoon u lahayn weydii dadka ay aqoontu leeyihiin haddaba waxaa markaas waxyaabaha qaldami kara haddii aad si qaldan been abuur u sheegto oo diiwaangeliso macluumaadka ayaa markaasi qaldamaya sidaasna ay macluumaadkaada ku helayaan oo ay ku rafaadinayaan ku dhibanayaan ku qiyaameynayaan waxay sidoo kale qaadan karayaan adeegyada safaricom bixisa sida fariisa emshor iyo waxaa la midka haddaba dhagaha fur waxaan rabnaa inaan markaasi kaa xoreyno iyagoo markaasi macluumaadka dhan gacantaada ku haysato safaricom kuma weydiinayso macluumaadkaaga shaqsi ahaaneed oo keliya waxaa keliya kala soo xiriiri karta haddii markaasi arrimo iidan ay kaa soo gasho ama ay arrimaha aad doonaysa inaad wada xiriirdhaan lambarkan eber toddobo laba laba eber eber eber eber eber eber waa eber toddobo zero seven two two zero zero zero zero zero zero nambar kasta oo dabcan ka shakeyso oo aad ka sheekayso dabcan waxaa lagu leeyahay waxaa ku diraysaa fariinta oo saddex saddex saddex oo si ay markaasi si lagugu soo gelin oo been lagu sheegin dhegeyste sidoo kale inaad ka warbixiso wixii faragelin ah dabcan simkarka ama xatooyo macluumaadka shakhsiyeed waxaa wici karta lambarka hal eber eber ama one hundred ama waxaa wici kartaa laba eber eber ama two hundred ama fariin qoraal ah ayaa u diri kartaa saddex saddex saddex saddex saddex waa saddex saddex saddex si gardarro ah haddii aad markaasi si gardarro ah lagugu soo galo oo doonaya in lagugu dhaco ha noqonin oo qof la qiyaameeyo taxadar lahow dhegeyste waxaan kugu daray dhegeystayaal haddaba sidoo kale waxaan kugu daray bangiga k c b bank bangiga k c b bank waa mid aada ku wanaagsan looguna talagelay dadka k c b waa bangigeena in ka badan ilaa iyo boqol waa boqol lix iyo labaatan sano k c b oo kamid ah mid ka mid ah hay-adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursad u abuuray shakhsiyaadka weliba bulshooyinka kala duwan laga soo bilaabo ganacsiyada yaryar ilaa shirkadaha kacbinta dowladaha fulinta yaryar iyo mashaariicda baaxadda fudaynta weliba kor u qaadista nolosha dadka iyadoo ay loo marayo ganacsiyo waara oo la joogteyn kara iyo weliba hindisa asaasi ah k c b waxay si hagar la-aan ihi u gudataa hadafkeeda ah in markaas ay taageer dadka oo dhan nooc kasta oo fursado ah oo ay noqoto alkudhigo for people for beta k c b waxay dooneysaa in nolosha ay ka bedesho laga biloabo bedelka magaalada saameyneysa shirkadaha bulshooyinka lahebsaaco ee weliba deegaanada fogfog k c b adeegyada aad ka helayso waxaa ka mid ahi adeega k c b sahal oo ku siinaya adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay dhib dusha ay kala socdaan guddi madax bannaan oo eegaya shareecada booqo maanta laanta kuugu dhoway bankiga k c b ama kala xiriir eber toddoba hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama eber toddobo saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber k c b for people waa for people for beta ayaa lagu leeyahay haddaba aan kugu dara dhegeysta mid kale adiga qaybta barnaamijka haddii aad telefoon la-aan tahay telefoon cusub ee maanta lagu kala dhegeysanay neon altra neon smart ee kale dhegeysta lagu leeyahay hamaka talulingia digital neon soo qabsa telefoonada kale ah dhegeysta neon ultra oo sideed kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal soo qabsa neon smart toddoba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal telefoonada waxaad ka heleysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada w w w dot masocor com macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inaad soo iibsan karto telefoonka foji iyo casri waxayna ku leeyihiin hamaka taluulu safaricom ayaa waxay dooneysaa in macaamiisheeda ay ka faaideysan karaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxaa la midka safaricom waxay kusinaysaa adeega internetka un jibiyo bilaasha mar waliba waade isu telefoonka neon ray neon ultra waxaad hadda dhegeysaad iibsan kartaa telefoonka cusub ee neon smart neon ultra oo aad ku iibsan karto qiimo caqulgal ah oo aad awoodi karayso cusubdan ayaa keliya waxaa ka faaideysan kara dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanku iyo qaneeka bambe tooshilaha soomaalida dhahdoona macaamiisha telefoonka ee two g three g ama katalulu tusaale dhegeysa markaad haysto telefoonkan casriga internetka aad u isticmaalayso ama u isticmaali karto ayaa waxaad ka faaideysan kartaa waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barto xirfadaha cusub teleefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada w w w dot masoko dot com gobolkaa sidoo kale wax kaga baari kartaa oo aad adiga dooneyso telefoonka waxaad u adeegsan kartaa inaad guriga markaasi kaga soo shaqeyso aad u isticmaalto tilmaamaha qaranada googolka sawiro qurux badan sidoo kale aad ku qaadato wax walba adiga markaasi ku anfacaya dhegeysan maanta waxa lagu leeyahay telefoonka waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada w w w dot masoko dot com hamaka taluulu dhegeystaan star f m codka gobolka qibra dhegeysanaysaan saaxiibka kumaasantay la socodka dhegeysa waa xulashada star f m codka gobolka qibra anigoo yuusuf bakad barnaamijka soo saaray la socodsiinayay saaxiibo fara badan ayaa ka qayb qaatay barnaamijka dhegeysayaal oo aragtida fikirkooda markaasi ka dhibanay xaalada gobolka qoybre maanta ka taagan ama ka haysata weliba qasdan gobolka waa countiga gaarisa oo hadda markaas la sheegay inay jid go-on xoogan markaas kasoo sidoo kale webiga oo markaas qarka soo jabsaday iyo dadka hadda dabcan dadka hadda markaas aada u barakaceen halkaas sidoo kale meel ay seexdaan hadda ay garan yihiin sidoo kale caruurta iyo dad waayeelah ayaa la sheegay in hadda dhibaato xoogan ayagana soo gaartay daadadka xoogan ee hadda ka socday dabcan iyo roobabka ka daay gobolka qoybari la sheegay in dhibaato xoogan uu ku rabay dhegeystayaal haddaba waxay markaas dadka shacabka gobolka ah ay markaas aad waa dhaliil xoogan u jeedinayaan hogaamiyaasha laga soo doortay iyo ama madaxda siyaasiyiinta dhegeysaal iyo sidoo kale madaxweynaha dalka william ruto koos la sheegay in hadda dowladda dhexeba ay gacan bidixin ay ku haso gobolka waqooyi barwaa sida ayaga markaas ay dalbanayaan mise sheegayaan inay sheegayaan inay hadda ka dalbanayaan bal inay xukuumadda ruto ay kala saarto bal halka ay ka tirsan tahay gobolka waqooyi bari sidaas nabadgelyo barita ayaan kulmi doona idamka ee arrimaha gargaarka baniaadnimada qaxootida sida inta ka hor waxaan naga tegayaa nabadgelyo saaxiibayaal waa mahadsantiin sida wanaagsan aad u xulataan una dhegeysataan star f m codka gobolka qoybari w w w star f m c k e applicationka abka mar walba soo daysa dhegeystaal keliya wuxuu kaaga baahan yahay internet mise internet keliya ayuu kaaga baahan yahay halkaasaad kala socon kartaa barnaamijyada sida tooska live-ka uga baxo idaacadda adigoo markaas buuqi qaylay shaki shiuc markaasan aysan kaa gelin keliya halkaas kala jaan qaadi karta wax waliba aad u baahan tahay oo aadan danaynaysa kagana danaynaysa idaacadda star f m codka gobolka qoybari shukran dhammaantiin